أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedeymo salka ku haya fashilka iyo jabkii murtadiinta ay kala kulmeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga maxkamadda wilaayada shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada aadan yabaal ee wilaayadaasi mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka ridada isugu yeray jubbaland ayaa sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi xilli murtad axmed madoobe uu isku diyaarinayo in loo caleemo saaro madaxweynaha maamulkaasi maqaarsaarka ah wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah taasoo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi xogsatada ku shaqaysata farsamada gacanta ee degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ayaa sameeya agabyo kala duwan oo nafci weyn u leh bulshada ku dhaqan degmadaasi sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan qaybta shanaad warbixinna ku aadan baay iyo baraarugga bulshada waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeedda dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedeymo salka ku haya fashilka iyo jabka murtadiinta ay kala kulmeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedeymo la xiriira fashilka ku dhacay duulaanka ashaadaldirirka ah ee ay kaga jiraan shabeellada dhexe kadib markii ay mujaahidiintu bilooyinkii lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen degmooyinka deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi murtad cali guudlaawe oo ah madaxa maamul goboleedka ashaadaldirirka hirshabeelle ayaa sheegay in murtad xadoole oo ah sarkaal ashaadaldirir ah sidoo kalena xubin ka ah golaha dawaaqidda ridada uu dalka ka cararay sababta ka dambaysa baxsadka xadoole ayuu murtada guudlaawe ku sheegay cabsi uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda shabeellada dhexe wuxuuna tilmaamay in murtada xadoole uu u cararay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sidoo kale murtada guudlaawe madaxa maamulka ridada ee hirshabeelle ayaa murtada xadoole wuxuu ku eedeeyey inuu dhibaato xooggan ku hayo shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe wuxuu tilmaamay in isbaaro uu leeyahay murtadkan oo ka tirsan xubnaha golaha dawaaqida ridada ay taalo gobolka shabeellada dhexe halkaasoo dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo waxaan leeyahay xildhibaan ismaa xaadool uu ka xisho maalin hore waxaan arkayay adigoo geed hoostiis iyo tuunto gashado soo fadhiistay telefishin u yeertay shir janaa'id ku qabtay wuxuu ku habboonay tuuntadaas inaad la fadhido ama aad la joogto raagaceelo habeenna ka hor ka soo tagtay siddeed saac habeenimaad ka soo tagtay dadkii hatiad argagax gelisay cadowgaadna soo galaa tiri waa ka soo tagtay cawdi warshaqaad hoyatay cawdi xigtana nairobi aad u hoyatay waxay ku habbooneed marka tuutadaas inaad la joogto raagceella iyo furmarka dagaalka inaad la joogto ku qornee ceebayna nagu taa annaga naftirkayna in xildhibaankayni dadka waddada ku safraa ay yidhaahiin dadka shacabkaa waddada ku safraa ay dhahaan waxaan taaganahay isbaaradii xildhibaan ismaan xaadoolaan taagana inay yidhaahiin
hadalka madaxa maamul goboleedka ashaadaldirirka ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar ayaa kusoo beegmayay xilli horey murtada xaadoole uu eedeyn ugu jeediyey murtada guudlaawe isagoo dusha ka saaray guuldarooyinka isku raaraacay maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid abuushayba maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada aadan yabaal faahfaahinta warka waxaa inoo eegayaa walaalkeenna cabdiqani maxamed fagaaraha weyn ee degmada aadan yabaal oo ay xaadir ku ahaayeen dad fara badan waxaa ka dhacay xukun xadudino ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah kaasi oo kufsi u geystay mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqan degmadaasi qaadiga maxkamadda maamulka islaamiga ah aadan yabaal ayaa goob fagaaraha ka akhriyey xukunka xadudinaha ah isagoona caddeeyey adilada loo cuskaday
timiday nin la yidhaahdo magaciisa wuxuu uu kufsaday gabadhana waxaa la yidhaha magaceeda kadibna dacwadii lagu soo eedeeyey gabadhii kusoo eedaysay waa kuriyey oo hijradaas waa kufsaday kuwaajibay arsuun bikaara maadaama gabartu gabar yar oo bikaara ay ahayd sadda boqol oo doolar mahruur masal ayaa la yidhi arsuun bikaaradiina dhaqaalin saddex ah oo lagu qiimeeyey shan malyan oo shilin soomaali ah marka kadibna waxaa loo bedelay qiimo ahaan dollar boqol iyo toddobaatan iyo sideed dollar dhibic shan ayay noqotay iyo wax jegta boqol yar marka kadibna waxaa loo gudbay in haddana habkii lagu dhaqayo boqorkii karbaash ee waana lagu dhufanayaa waxaana soo kaskaday suuratu nuur liqowlihi tacaala azzaaniyatu wazzaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda aadan yabaal oo wax ka yar soddon maalmood ku jirta gacanta mujaahidiinta waxaa durbadiiba ka bilowday tadbiiqinta shareecada islaamka tallaabadaas ayaana ah waxa ay u jihaadayaan mujaahidiinta shacabka ku dhaqan degmada aadan yabaal ayaa u rayaaqay tallaabooyinka uu qaaday maamulka islaamiga ah kaasi oo dib u soo celiyey ammaankii iyo kala dambeyntii mahadsanid cabdiqani mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka ridada jubbaland ayaa sheegtay inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulkaas xilli murtad axmed mudoobe uu isku diyaarinayo in loo caleemo saaro hogaamiyaha maamulka isugu yaray jubbaland faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir isagoo waraysi siinaya warbaahinta uu sheegay murtad ilyaas gaboose oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ee kooxda ridada soomaaliya in isaga iyo maliishaadkiisa ay ku afduuban yihiin guri ku yaal magaalada kismaayo wuxuu sheegay in axmed midoobe u adeegsaday awood ciidan isagoo ciidamo fara badan dul dhigay guriga ay degan yihiin waxaana uu sheegay inay yihiin maxaabiis aan bixi karin eliyas gaboose oo hore u sheegtay in loo doortay madaxa maamulka ridadaha jubbaland ayaa waxa uu markan shaaca ka qaaday inay la joogaan dad gaaraya ilaa soddon ruux oo isugu jira siyaasiyiin iyo maleeshiyaad xaalad caafimaad xumana ay haysato maadaama guri yar ay ku jiraan oo aysan bannaanka u bixi karin intaa ka bacdi annagu waxaan joognaa kismaayo maxaabiis baan ku nahay maxaabiis horta lamaba dhihi kara waan afduuban nahay ficlan waa afduuban nahay aan maqli jiray diyaarad baa la afduubay iyo magafaa dad qabsaday iyo waxaasaan arki maqli jiree sanadkaanaanu aragnay annagiiba maaragta arrintii ugu dhacday sidii magafayaasha loola haystaa ama afduubayaasha diyaaradaha la afduubi jiroo kale waxaanu muddo lix bilooda guri ugu xidhan nahay oo ciidamo wata maaragtay gawaarida gaashaaman oo kala duwan oo nabad sugid leh oo boolis leh oo daraawiish leh ay afarta koonaba noola fadhiyaan waad naga raayi duwan tahay oo keliya muddada lixda bilood hadda waxaan u xidhan nahay waa naga aragti duwantiin baan yaan u xidhan nahay aniga rag kale oo odayaal oo ila jooga iyo dhallinyaro yaryar oo maaragtay reerahooda iyo carruurahooda iyo laga hortaagan yahay khasab laga hortaagan yahay marka caafimaadkuna ma fiicna dad soddon dhan oo guri ku jira oo musqulahooda aad garan kartaan biyo nadiif say u heli karaan aad garan kartaan oo say u kala seexan karaan aad garan kartaan soddon qof oo guri aan ka badnayn afar qol shan qol ku jira daaraddiisa yarta habeenkii ay iska wada daadsan tahay situation noocaasa idinku waa qiyaasi kartaan annaga waan afduubannahay nin baa nagu afduubannahay wixii dadku lahaa dadka ka dhexeeyey ee ciidan ahaa ee xoog ahaa ee lawada dhisanaya laga wada shaqaynaya si khaldan u isticmaalay oo deedna bawer abuus samaynayaanu annagu afduubannahay murtad ilyaas gaboose oo soo dirsatay kooxda wardada soomaaliya ayaa sanadkii hore xilli uu tegey magaalada kismaayo wuxuu shaaciyey in loo doortay maamulka ridada jubbaland balse wuxuu markaas ka dambeeyey ayuu axmed madoobe oo arrinkaas ka xanaaqay xabsi guri ku geliyey magaalada kismaayo mahadsanid xaaris wilaayada gedo ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah taasoo ka hergelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimo udiin golaha dhaqanka wilaayada kaasoo looga arrinsanayay sida loo horumarin lahaa xamlada ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab oona gaarsiin lahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada kulankan ayaa waxa uu ka dhacay degmada ceelcadda ee waxaana kasoo baxay qodobo dhowr ah iyadana halkaasi uu ka akhriyay afhayeenka golaha dhaqanka nabadoon xasan cusmaan biixi in la dhiso guddi ka kooban culimo xibno ka mid ah mas-uuliyiinta walaayada qobo iyo bahda iclaamka saddex xamladaas in la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaamada walaayada ay ka kooban tahay afar in dadka lagu booriyo ka hortegidda iyo ka qayb qaadashada xamlada saliibiga ah ee ku socoto bariga afrika shan sidoo kale in lagu tartansiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ka qayb qaadashada halganka jihaadiga naf iyo maalba insha allah intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimodiinkii kasoo qaybgalay kulanka maskaxdooda la bedelay in maaragtay maxaan ku rahdaa lagu booriyo ilaahay us- inay usoo noqdaan oo ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenaan oy diinkoodii iyo islaamnimadoodii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dalkoodii ay duulaanka ku yihiin inay ka toobad keenaan waxa ay ku sugan yihiin oy dalkoodii diintooda usoo noqdaan walaalahood mujaahidiinta ahna gacmo furan ay maaragtay kusoo dhaweynayaan taasa iyaduna maaragtay maxaan ku rahdaa iyagana lagu boorinayaa gacmo wanaagsan baa lagu soo dhaweyn qoryahooda ha la yimaadeen gawaaridooda ha la yimaadeen tignikadooda ha soo qaateena cid alla intii ay awoodi karayaan si alla say kusoo bixi karaan ha kusoo baxeena taana maaragtay maxaan ku raha dhalintaasi la khalday ee maskaxda laga xaday ee dalkoodii iyo dadkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo aabbayaashood iyo walaalahood iyo adeeradood iyo ilma adeeradood duulaanka ku iyo guryihii ay lahaayeen ayaa maaragtay maxaan ku raha loogu naadinayaa loona bandhigayaa arrintaas iyada dhammaan bulshada marka waxaa laga wada codsanayaa hawshaas ayada in laga wada qayb qaato sidoo kale golaha dhaqanka wilaayada oo kulanka qayb ka ahaa ayaa munaasabada ka hadlay ummadda muslimiinta ah waxaan ku baraarujinaynaa meel kastoo joogaanba bariga afrika iyo eshiya iyo dunida carabka meel kastooo dadka muslimiinta ay joogaan waxaan baaq ku gaarsiinaynaa waa ku baraarujinaynaa in maaragtay ay dagaalamaan ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa u dagaalamaan cadowgoodana iska arkaan guushuna way dhowdahay waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan jihaadka nafya maalba ha loo soo baxo rag iyo dumarba ha la soo baxo sakiir iyo kabiirba ha la soo baxo nise iyo rijaalba ha la soo baxo naf iyo maalbana ha lala soo baxa walaalaha waxaan leeyahay mujaahidiinta ee safka hore oo cadowga ilaahay la xisaabtamahaya walaalayaal ilaahay ha idin xafido iskurjir baana nah haddaad daawacantaan baan inla daawacaynaa haddaad oomantiin baan inla oomannahay haddaad soo jooddan baan inla soo joodnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu idin sugo idinna xafido ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ku dhawaaqay xamladaasi ka bilaabanaysa degmooyinka deegaanada wilaayada waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka aanu ku noolnahay gedo dadka ku nool in ay kitaabka ilaahayna u nusreeyaan gacal iyo garabna ay u noqdaan naf iyo maalna ay la garab istaagaan odayaasha ay nooga horeeyaan dhallinyarada ay khadmo u yihiin intaas ayaa laga rabaa guud ahaan ina waxa weeye camalkan jamaaciga aan wada istaagnaana laga rabaa waad arkaysaan waxa ugu horeeyo lajnooyinka halkan waxa weeyaan kusoo xaadiray culamo awdiin nuqubo iyo walaayadii saddexdaas jaanib ayaa camalkan mushaarik ku ah oo shaarikaynayo adinkana intaa unbaad kama tihiin haddaad tihiin ummadda gobolka degto waxaanu leenahay waa in saaxada laga dareemo taxriifkaan bilaabanayo dalkana uu noqdo dal aan ku xuraysanno annagoo rabbigana tabaaraka wa tacaala kaalmo weydiisanayno xamladan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday ayaa waxay ka bilaabatay degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyadoona si toosa uga socota guud ahaan wilaayaadka islaamiga mahadsanid casaam iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan xoogsatada ku dhaqan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ku tallaabsaday horumar ballaaran islamarkaana deegaanka ku soo kordhiyey agabya nacfi uleh bulshada waxaa warbixintan soo socota inooga diyaariyey walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan iyada oo dhowaan wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro muddo saddex maalin a socotay u soo gebagabaysay boqol xubnood oo ah dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ayay idaacadda islaamiga andalus maalmahan bilaabi doontaa warbixinno ku aadan booqasho aan ku sameynay dadkaas ku shaqaysta farsamada gacanta iyo inaan soo gudbinno waxyaabaha ay gacantooda ku samaysteen taasoo looga kaaftoomi kara gaalada waxyaabaha ay dalka soo gelisay haddii ummadda muslimiinta ay fahmaan in gacmahooda ay ku ciilbixi karaan warbixinta inoogu horraysa waxaan ku booqannay meesha lagu tuma biraha halkaasoo lagu soo bandhiga agabyo kala duwan oo anfac u leh ummadda muslimiinta isla markaana dadka ay gacantooda ku samaysteen halkan waa howl weyn oo dhowaan ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana loo dhisay dadka ku shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa tuma tooreyda masaaraha midiyaha iyo wixii la midka ah waana wax soo saar muhiim ah oo dadka gacmahooda ay ku soo saartaan dadkan waxay ka mid ahaayeen dadkii dowrada muddada saddexda maalin ah loo soo gebagabeeyey islamarkaana lagu dhiirageliyey inay sii wadaan farsamada gacanta islamarkaana ay gacmahooda ku ciilbaxaan waxaa noo suura gashay inaan wareysanno qaar ka mida dadka farsamadan gacmahooda ku sameeyey iyagoona wax badan oo mugdi ku jiray dadka u iftiimiyey una birooga ka shagaysadaan alxamdulilah xiisaddan eed anfaylate hadda masaarooyinkii ballaawooyinkii toorooyinkii adiba aragahayd kollay xiisadtan kuwiimi jarta alxamdulilah ilaahe nicmaysadii unuun isku shagaysadahayn horumar eedin wiinga lukudeeri alxamdulilah bertan eeda faldhafaylala talari waan unuba ka garaabadahayn tangaad hadda aragahay toba eed hadda dabkaki darta dalakudiyay yaambadii utanti beero lakahabeeyayu alxamdulilah ayuu nooc lamboola yusufado oo berlayn sheegad weyn suubiye markoon meelo aari sheegi jarne oo abaggo hoose ee isku fidhiin isin maybo aha dadka qaarnan kasaan quracan kasaanga fidhiini buushbuusha fidhiin roobtooba koyt way ku rooray alxamdulilah haddii waleyda welwingnin dhisti lama meelisa laka garaabaday rooblay koytin koynayba way garaabaday hooska isku fidhiina baraatu ma hayna may dabka kabalaay masaare gedali ku guraay yaambadii waatu yaambadii yaambadii beerola ka falaay waatu diyaariyo hay masaaro yaambiyaalki hor oo hadlaayo hadda beerla ka falla falaa afyo ku gohon suubiyo hay markeena jir masaarteen afyo gohon tange maragna yeen geeriyo hay suubiyo hay oo ilaahay karhala nagda tooriyaa kuwaanleyti oo abbeena unu soofaya hayna suubiyo hayna banaanka fidhiinay heraabkaas alaabta garabkaana ka qaadanay miila jeer alaabta noo raraasay hadda alxamdulilah mujaahidiinta maynka ciidanka docaynay may kala ajar hasnada lax kasii maninin isba halkan baloole oo fayle tumugo fayle tumudub era kadhax jarna roob hadda laabto ka jartole roobta dhowraasana bartumadaana alxamdulilah ciidanka docaynay mujaahidiinta masaata shan dolar lix dolar todoba dolar waa gadnaa barasiinu ka helin la helisi dadku walan haysan kii kale toorada toban dolar tumilama dolar tuman dolar siye dolar lawal masaakiin dadku odayaalkee dhagaal oo hayno yaambadada afar dolar afar dolar ibar shan dolar li dolar dhowaan ayay ahayd markii wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro muddo saddex maalin ah socotay oo dhiirigelin ay u samaysay bahda farsamada gacanta kuwaasoo lagu dhiirigeliyey inay sii wadaan samaynta agabyada kala duwan ee gacmahooda ay ku soo saartaan waana dhiirigelin wanaagsan oo ka bilowday wilaayaadka islaamiga dadkana lagu tusinaya in haddii ay gacmahooda wax ku soo saartaan ay ka kaaftoomi karaan agabyada gaalada ay dibadda nooga keenaan waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shanaad warbixinada baay iyo baraaruga bulshada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا dowlad haddii ay ku dhisan tahay dulmi iyo jawr xitaa haddii ay tahay muslimad ugu dambayn waa tii hobataa halka taa beddelkeed tan cadaaladda laasimtaa ay ahaanayso mid sii jirta intaba ay cadaaladdu shaqaynayso waa oraah la dhigay bartii ay mudneed waana tijaabo gaal iyo muslimba uu garanayo natiijadeeda allah fadligii xarakada mujaahidiinta al-shabaab tiirarka ugu adag ee ay ku guulaysatay inay dhisto waxaa ka mid ah maktabka qadaha iyo garsoorka kaas oo wax ku gooya kuna xukuma xukun wax lagu maamulo kan ugu sharafta ee qiimaha badan kaas oo ah shareecada islaamka ee allah u soo dejiyey in lagu socdo kownkana lagu maamulo للدين قربانا لكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا waa xukunka awgiis uu allah u soo saaray rususha loona doortay dhiiggana u qubayaan shuhadada juhdi iyo jiritaanna u nadareen ragga xulka ah ee ummaddeena waa culimmada iyo kuwii diinta barta ee u khidmeeya wilaayada islaamiga ee baay waa mid ka mid ah wilaayaadka ay ka taliso xarakada shabaabul mujaahidiin oo waxaa ku dhowaad labaatan sanno ka dhisan nidaam islaami ah oo maamulkiisu isku halaynta uu ku taagan yahay asal iyo gundhigba u ah cadaaladda maamulka iyo garsoorka maktabkan waxay xarakada u xushay rag odayaal ah garta goyn og gaadsiimada ku dheereeya kuna shaqeeya awaamiirta rabbaaniga ah iyo kuwa nabawiga guusha ay xaqiijiyeen ayaa allaha fadligii waxay ummadda u idil tustay raxmadda shareecada islaamka iyo sida uu allaah raalli uga yahay addoommadiisa marka ay qaateen xukunkiisa una hoggaansameen waxaa arrimahaas oo idilka markhaati kacaya xaaladda uu dalku marayo hubantila'aanta ka jirta deegaanada uu cadowgu haysto dagaalbeeleedyada aan dhammaadka lahayn iyo xurgufta odayaasha soomaalida ee ay ka faa'iidaysanayaan siliibiyiinta iyo murtadiinta
walaalow meesha aad bay xaaladdu u cajiran tahay waa waa waa laisku baabaya dagaal xun oo dashiki iyo hoobiyin iyo waxba aan islahayn baa meesha ka socda waa excess control iyo inta jaamacadda ummadda u dhaxaysa waxaa sii daba dheeraada khilaafaadka ka bilowda arrimaha shakhsiyadeed ee u gudba dagaal beeleed uu dhiig badani ku daato waxaa sidoo kale dhacda in sannado badan uu sii jiitamo galdacwadeed la xidhiidha laba ruux oo isku haysta ganacsi xoolo iyo dhulbeereed iyagoo tacab dheer iyo rafaadba u maraya helidda xuquuq iyaga ka kala maqan ama waxayba ka quustaan sadkooda xitaa iyagoo og in gartu ay xaggoodu jirto intaasoo idil waxaa looga baaqsadaa isku xukunka iyo kuraali ahaanshaha shareecada taasoo ay ku jirto nolosha iyo amniga uu allah u ballanqaaday addoommadiisa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني qaybtan shanaad taxanaha warbixinnada enabaay iyo baraarugga bulshada waxaan ku soo qaadan doonnaa sheekada aabbe soomaaliyeed oo baydhabo ugu yimid dacwo iyo soo xukun doonashada shareecada islaamka iyo halkii ugu dambayn ay masiirkiisa u wicisay niyaddiisa taas oo ahayd in gartiisa iyo dacwadiisa u bandhigaan shareecada muujayna inuu ku raali yahay buulfulaay maasha allah waay aniga meeshan waxaa i keenay dacwo i keentay sagaal bilood ayaa arrintii taagneed lix boqolkeen shan boqolkeen afar boqolkeen ninkan waxsii kan waxsii kan waxsii tuuga ayaa joogta meesha waa aabbe maxamed xuseen cali oo taariikhda markay ahayd dabiyaaqadii bishii jamaadul aakhir sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ka soo safray magaalada baydhabo ee gobolka baay si ay maxkamadda u horgeeyaan kiis dacwo dhaxaltooye ah wuxuu ii sheegay inin muddo ah iska daba wareeg ay kala kulmeen maxkamadaha maamulka riddada balse muddo kadib ay soo haleeleen cadaaladda ka jirta dhulka ay maamulaan mujaahidiinta waxayna si toosa u soo abaareen maxkamadda wilaayadda islaamiga ee baay ee degmada buulafulaay waxaa markii la galay dacwada la dhegaystay dhinacyada uu ka dhexeeyey dhaxalka maxamed ugu dambeyn waxa uu helay xaqiisii isagoo ku saamoobay amniga iyo kala dambeynta ka jirta degmada buulafulaay iyo in wax laga dambeeyaahi uu yahay keliya kitaabka alleh isagana wax lagu xukumo kama uusan labalabayn in muddo kooban gudaheed uu ka daadegay arrinka wuxuu isbarbardhig ku sameeyey muddo dheer oo bilooyin ah dacwadiisii xalinteeda ay ku guuldaraysteen kuwii uu garsoor ka mooday balse noqon waayey iyo laba maalmood oo si aan eex iyo cadaalad daro ku jirin lagu xaliyey arrin muddo soo jiitamayey fikir kadib wuxuu helay sirta ku jirta guushan ugu dambeynna wuxuu go'aan ku qaatay inuu deegaan ku noqdo buulafulay oo uu boos ka iibsaday islamarkaana dhistay sheekadan ayaana inay dhex martay qisiday dacwada ilaa baydhow ayaan ka imid baydhow adiga dhaxal iyo waxaas ayaan ku duudaynay alxaasil waxaa dhacday dhaxalkii ka dhexeeyey dhaxalka ani iyo qof oo ila dhistay isku aabanahay si fiican waa isdacween ilaa sagaal bilood ayaa arrintii taagneed lix boqolkeen shan boqolkeen afar boqolkeen ninkan waxsii kan waxsii kan waxsii tuuga ayaa joogta meeshataab laaluusha laidinku kala waday laaluusha marka muddo meeqee socotay ilaa sagaal bilood si fiican maalinbu marka waxaa lagu leeyay qofkan wax siiyey baasi dhiib haa waxaa oo hadallo ay ku keeneen ay leeyihiin ibnu aadanka dhega ma laha hidha ma laha waxba ma laha muxuu leeyahay mataqaanaa kanuu leeyahay dhuuntaas dhuunta hunguri beeskan unta dhiib beesa wacala waxaan kaaga soo dhammaynaa waa ku soo dibraynaa howshaada ku dhammaynaa howsha waa ku dhammaynayna si fiican dooda waa socotay sagaal bilood marka kow ay dhaaxday idaa la tagnay waxaa layiri waxaa tegaysin arrintiin waa culus tahay waxaa tegaysin buulfulay taga buulfulay imaanin doodii oo sagaal bilood ay socotay waxaa lagu dhammeeyey laba beri laba maalin keliya bis maxaa idinka dhexeeya ku doodayseen dhaxal uu ahaa toddobaatan iyo shan sano ayaan ku jiraa marka maxkamadda islaamiga qaabka ee maasha allah mintaa u bogey aan u bogey ayaaba bulfudaay guriga ka gatay wallahina waa degtay waa degi maxaa kugu dhaliyey waxa igu dhaliyay nabadgelyo meel oo nabadgeliyayaasha iyo nololayaasha saas waa ninku faaqarayo alba hotelka marka meeshaan imaanay hotelka aan seexinayno ilbaabka dama la xiray si fiican aan waxaan ilbaabkan isku fugiyey maxaa waaye anaka ma naqaan la leeyahay الباب الحرعي مركزينه نبتقلي الحمد لله رب العالمين هذه هذا واشكر نبتقلي يا نور اكتد يا شا هير وحاب النقدي ديانا نقريبا ما شاء الله dadkii sagaal sano iyo toban sano joogan anaa maanta ka dhig maxamedkii dacwada ay keentay oo deegaan noqda waaye waa kaas alxamdulilah dadka ka waran maxaa kala kulantay wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin idhaweys fiican dhanka kale sannadihii u dambeeyey waxay maxkamadda wilaayadda islaamiga ee baay oo kaashanaysa xarumaheeda iyo xarunta ugu weyn ee buulafulay ay soo saareen xukno kala duwan oo dhammaanba waafaqsan shareecada islaamka xuquuqdoodana ay ku kala qaateen dad muslimiin ah oo ay xurgufo kala duwan soo kala dhex mareen sheekh xamse abujacfar wuxuu mar kale inooga warbixinayaa xaaladda ay ku shaqeeyaan maxkamadaha iyo haddii ay jiraan goobo ka baxsan dhulka ay maamulaan mujaahidiinta oo loogu soo xukun doonto wilaayada baay intaan xasuusto maxaakiimta wilaayada baay dalka gudihiisa waxaa weeye magaalooyinka cadowga u haystay iyo inta xurta intaba inta badan waa laga yimaadaa oo maxaakiimta waa la yimaadaa sida camka ah oo la yaqaano marka sidoo kaleeto dad badan baa ka yimaada dibadaha dalalkan maxay ahayto wadanka dariska la ah hadday yihiin haddii ay yihiin meelo kale sidoo kaleeto dad kale xataa aan soomaali ahayn yaa mararka qaarkood ayaa lagu arkaa macnaha oo dacwadaas dad soomaali calaaqala lahaa aan soomaali ahayn mararka qaarkood dacwo keensada marka alxamdulilah markii cadaaladda loo bogay oo dadka maxay ahayto cadaaladdii wanaagga meesha ay arkeen ayaa waxay ku qanceen nin kastoo waxay ahayto qalbigiisa mithqaali darrata min iimana bay ku jirtay in cadaaladda halkaa usoo doonto magaalada baydhabo oo kaleeto maxkamadda ka furan oo xeer degmo ah waxaad moodaa maxay ahayto dadka imaanaya halkaasi suuq weyn oo lagu kulmaayo ayaad u malaynaysaa macnaa baabuur baa ayaa timaado dad fara badan oo ka imaanaya macnaha baydhabo ka soo baxayo soo dooranaya cadaalad ayaa halkaa imaanahaya marka waa markii la arkay hufnaanta maxaakiimta iyo cadaaladda ka jirta ayaa dadkii oo dhan ku qanceen inay yimaadaan bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala horumaro fiicanna haddaba way ku socotaa qaybna waa ka soo gudubnay bixamdi illahi subxana wa tacaala inta badan waxaan maqalnaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee bahay oo diya u kala qaaday qabaa'ilo walaala ah ama qoysas dhib isu geystay oo arrimahooda loo bandhigay shareecada islaamka ama tusaale ahaan iyada oo dhowaan fulisay xaddu sariqa oo lagu oogay laba ruux oo falxatooyaha u geystay meherad ganacsi oo ku taalla mid ka mid ah deegaanada wilaayada arrimahaasoo idil waxay deegaanada wilaayada islaamiga ee bahay ay u horseedayaan xasiloonnida nolosha badqabka hantida iyadoo qeybaha kale ee xuduudda la fuliyo dhammaanba laga dhaxlo raali ahaanshaha alle badbaadada nafta ilaalinta cirdiga iyo sharafka muslimiinta iyo jiritaankooda fulinta xuduudda allah ayaa ka mid ah asbaabaha ugu muhiimsan ee loo dhisay wilaayaadka islaamiga arrintaasoo ah midda ay daraaddeed u qubanayaan dhiigga boqolaal ka mid ah haldoorka ummaddan oo ay ku jiraan wiilasheeda mujaahidiinta ah waana dhaqangelinta shareecada oo ay diideen gaalada waana sababta loola dirirayo sidiibiyiinta iyo murtadiinta dabaliilfyada u ah ee lagu saliday muslimiinta
قضايانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا guud ahaana warkii subaxa aad kala socoteen idaacadda islaamiga la andalus saaka waa naga inta kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu